galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta habka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa galabnimo sabtiya bisha disembar waa toddobiyo toban sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban bogga internetka v o a somali dot com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya haaruun macruuf iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid a ciidamada jubbaland oo ay weheliyaan kuwa amisom oo saaka qabsaday tuulooyin ku yaalla galbeedka kismaayo oo maalmahan ay ku dagaalamayeen al-shabaab iyo dad xoolo dhaqataa dadkiina way laayeen laba kun oo neefna way qaateen sagaal ruux oo shacabka deegaankaas ku nool oo xoolaha lahaa ayay meeshaas ku direen ciidankana wuu gurmaday deegaano badan oo ayaga hadda gacanta ay ku hirin jireen oo ciidanka hadda ay la wareegeen iska horimaad ka dhacay saakay tuulada beerxaani
sidoo kalena waxaa weli dhibaato ba'an abaari ku haysaa dad badan oo ku nool gobollada soomaaliya waxaan nahay dadkaas daadsanood aragteen jidka xagga iyo xagga midhaad waad u qaadeen meesha waxaan ugu nimid biyola'aan waxaan ugu nimid awel naq baa naloo sheegay naqaanan ku biyadayn meel uu ilaahay xaalkeeda og yahay bay naga maraysaa ee magaalo iyo rag iyo dawlad midna kama warqabno lilaahi waa inaa ilaahay wax ilaahay aan ahayno xisaabi kara lama aha
sidoo kale waxaannu idiin haynaa madaxda madasha qaranka ee soomaaliya oo maanta maalintii labaad ku kulansan magaalada muqdisho iyo barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka
baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ayaa bartamaha dalka turkiga ku dilay saddex iyo toban askari kuna dhaawacay konton iyo shan qof oo kale kuwaasoo badankooda ay yihiin askar ka tirsan dowladda lix ka mida dadka dhaawacday dhaawacmay ayaa la sheegay inuu dhaawacoodu aada u culus yahay qaraxan ismiidaaminta ayaa ka dhacay magaalada lagu magacaabo kaysari waxaana uu burburiyey qaraxaasi baabuur basa oo uu soo garab istaagay weerarkanna waxa uu ka dhacay meel u dhow jaamacad ku taalla magaaladaasi mas-uuliyiinta magaaladaasi ayaa waxay sheegeen in baabuurkaasi uu isqarxiyey markii uu kusoo dhowaaday baska ilaa haatan ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi hase yeeshee ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka turkiga faysi kaynak ayaa sheegay in weerarkani uu egyahay mid toddobaad ka hor ay sheegteen jabhadda ka go-day fallaagada p k k ee kurdiyiinta laba qarax oo mataana ayaa toddobaadkii hore ku dilay meel u dhow garoon lagu ciyaaro kubadda cagta oo ku taalla magaalada istanbul afar iyo afartan qof waxaana ku dhaawacmay in ka badan boqol qof sabtidan maanta ayaa heshiis lagu gaadhay in mar kale dib loo bilaabo daadguraynta dadka ay dagaaladu ku habsadeen ee ku nool magaalada xalab ee dalka syriya kadib markii jimcihii shalay ay hakad galeen baabuurtii dadkaasi loogu talagalay inay ka soo saaraan magaalada labada magaalo amaba labada degmo ee ka tirsan magaaladaasi xalab ee kala ah fawa iyo kavraya ayaa la sheegay in sabtidan maanta ah dadkii deganaa ay ugu badan yihiin kuwa loo qorsheeyey in laga daadgureeyo balse ilaa haatan lama hubo in hawshaasi bilaabantay iyo in kale dowladda syriya ayaa joojisay jimcihii shalay howlgalkii dadkaasi loogu soo samate bixinayay kadib markii qaraxyo iyo rasaas istaba jooga laga maqlay magaalada xalab dhinacyada mucaaradka iyo dowladda ayaa midba dhinaca kale ku eedeeyey inuu isagu jabiyey xabad joojintii lagu heshiiyey
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sheegay inuu bishii sebteembar kala hadlay madaxweynaha ruushka valadimir putin arrinta ku saabsan jabsashada la jabsaday kombyuutarada xisbiga dimuqraadiga waxaana uu sheegay in ficilkaasi uusan sii socon wixii ka dambeeyey xiriirkaasi ay sameeyeen labada madaxweyne madaxweyne obama ayaa hadalkaasi ka sheegay shirkii jaraa'id ee ugu dambeeyey uu shalay ku qabtay aqalka cad ka hor inta uusan gelin fasaxa obama waxa uu sheegay in marka la eego qiimeynta ay sameeyeen hay-adaha sirdoonka ay ruushku mas-uul ka ahaayeen jabsashada xogta xisbiga dimuqraadiga waxaana uu sheegay intaas darteed ay muhiim u tahay waddankan maraykanka inuu ku dhaqaaqo sidii uga hortegi lahaa weerarada dhinaca teknolojiyada ee lagu soo qaadayo hanaanka doorashada iyo halbowlaha maraykanka madaxweyne obama wuxuu sheegay inay culays ku ahayd inuusan go-aan hordhaca ka gaadhin saameynta ay jabsashadaasi ku yeelatay natiijadii doorashada dalkan maraykanka sababtoo ayuu yidhi xiisadii siyaasadeed ee kacsanayd ee taagnayd xilligii lagu jiray oolayaasha doorashada ujeeddada qayb ahaan waxay ahayd ayuu yidhi madaxweyne obama inaan calaamad su-aal ah la gelinin sumcadda ay leedahay doorashada waddankan maraykanka mar la weydiiyey in jabashashadaasi ay mas-uul ka ahayd in musharax xisbiga dimuqraadiga hillary clinton laga guulaysto ayaa madaxweyne obama uusan si toosa uga jawaabin su-aashaasi wuxuuna sheegay inuu doodaasi u dhaafayo dadka siyaasadda ka faallooda
saraakiisha dalka afghanistan ayaa sheegay in lix qof oo shan ka mid ihii ay haween yihiin oo dowladda u shaqaynayey rasaas lagu dilay gobolka ku yaala koonfurta dalkaasi ee kandahaar saraakiishu waxay sheegeen in haweenkaasi oo kusii socda shaqadooda oo ku taalla eerboodka kandahaar rag hubaysani ay rasaas ku fureen qofka lixaad ee weerarkaasi ku dhintay ayaa la sheegay inuu ahaa darawalkii haweenkaasi ku waday baabuurka ilaa haatana ma jirto cid durbadiibaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi oo ay ku dhinteen lix qof
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america haatanna muqdisho madaxda madasha hoggaanka wadatashiga qaran ayaa maanta maalintii labaad ku kulansan muqdisho kulanka maanta ayay madashu warbixin dhammaystiran kaga dhagaysteen guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka kadib markii maalmo ka hor ay laaleen natiijada doorashada koob iyo toban kursi oo ay tilmaameen in hab aan sax ahayn lagu doortay waxay madashu guddiga ka doonaysaa inay bixiyaan faahfaahin rasmi oo ku saabsan qaabkii ay u xaliyeen cabashooyinka horyaalla iyo go-aanka gaarista koob iyo tobanka jamaal axmed cusmaan ayaa kulanka maanta ka waraystay wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste jamaal waad mahadsan tahay waxaa maalintii labaad ka socda magaalada muqdisho shirkii madasha wadatashiga oo ay ka qaybgalayaan madaxda maamul goboleedyada iyo mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda federaalka waxaana shirka qayb ka ah xubno ka socda beesha caalamka shirka oo ay saxaafaddu dibadjoog ka tahay jamaalow ayaa waxa wararka hoose aanu helayna ka mid ah in shirka looga wada hadlayo qodobo badan oo ay ka mid yihiin saamiga ay aqalka sare ku yeelanayaan gobollada sanaag iyo sool oo aan weli la isla meel dhigin sidoo kale waxaa shirka maanta warbixin looga dhegaystay guddiga xalinta khilaafaadka oo wax laga weydiinayo qaabka ay u soo xusheen kow iyo tobanka kursi oo ay dhowaan laaleen xubnihii ku soo baxay doorashadooda kuwaasoo ay ku tilmaameen inay sharci darro ku soo baxeen waxaana jirta in arrintaasi ay ka hor yimaadeen madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira waxyaabaha jamaaca guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban wax laga weydiinayo waxaa ka mid a in kuraasta doorashadooda muranku ka taagnaa ay ahaayeen afar iyo labaatan kursi waxaana laga rabaa guddigu inay sharaxaad ka bixiyaan sababta keentay in afar iyo labaatankaas kursi ay kow iyo toban kursi oo qura ay soo gudbiyaan oo ay soo gudbin waayeen saddex iyo tobankii kale isla shalay ayaa waxaa jirtay in ergeyga gaarka ee qaramada midoobay soomaaliya u qaabilsan michael keaton uu isaguna arrinkaasi uu dalbaday in sharaxaad laga bixiyo saddex iyo tobanka kale ee kursi ee markii hore ay guddigu sheegeen in arinkoodu uu si sharciga uusan u dhicin marka waxyaabaha aad maqlaysaan ilaayo hadda ku aadan kuraastii kale ee maqnayd ee aan la soo gudbinin maxaad inooga sheegi karaysaa dhegeystayaasha ku dhegeysanaya aad ku biirin kartaa jamaal waad mahadsan tahay ilaa hadda wax wara kama soo bixin waxyaabaha ay ku jawaabeen guddiga xalinta khilaafaadka balse waxaan ognahay waxa la weydiinayay inay yihiin halka ay ku dambeeyeen saddex iyo tobankii kale marka laga reebo kow iyo tobanka ay soo gudbiyeen waa tahay marka hadda qorshuhu muxuu yahay waxaa la rajaynayaa in uu sii socdo shirkan ay dhinacyadu yeelanayaan ilaayo maanta ilaayo beri mise qorshe wuxuu yahay in maanta lasoo gabagabeeyo xaqiiqdii jamaalow taas lama sheegi karo mar walbaba ishaa lagu hayaa goorta uu gabagaboobi doono balse weli madax madasha wadatashigu way wada fadhiyaan saxaafaduna dibadjoog ayay ka tahay dhinaca kale jamaalow waxaa jira inay hakad ku jiraan doorashadii aqalka hoose ee xubnaha ka soo jeeda somalilan oo maalmihii ugu dambeeyey muqdisho ka socday sababo la xiriira khilaaf dhexdooda ah iyo isqabqabsi beelaha gobolada waqooyi dhexdooda ka jira marka madaxda madasha wadatashiga waxa ay shirkoodu ka soconaya magaalada muqdisho ilaa iminka waxaa la filayaa in saacadaha soo socda uu warmurtiyeed ka soo baxo marka inkastoo wakti cayiman aan la sheegi karin haddana mar kasta waxaa indhaha lagu hayaa ama loo dhegtaagayaa waxa ka soo bixi doona shirkaasi weli waxaa igu maqaalaa madaxda wadatashiga inay oo weliba ay ku jiraan maamul goboleedyada madaxdooda inay muqdisho sii joogi doonaan ilaa inta laga dhaarinayo xildhibaanada baarlamanka cusub kaas waxau ahaa wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste khadka telefoonka wuxuu u warramayay wariyahayaga jamaal axmed cusmaan
haatanna kismaayo maamulka jubbaland ayaa sheegay in ciidamadoodu ay taageero siiyeen dad shicib ah oo ku nool deegaano ku dhowdhow magaalada kismaayo shicibkaasi ayaa la sheegay inay dagaal la galeen ururka al-shabaab dadkan ayaa la soo warinayaa in ay ka gadoodeen seke la sheegay in ururka al-shabaab uu ka qaadayey afhayeenka laamaha amniga ee maamulka jubbaland axmed maxamuud axmed oo maxamed cabdi sandheere khadka telefoonka ugu waramay ayaa sheegay in ciidamadaasi hadda ay ku sugan yihiin goobihii uu dagaalku ka dhacay
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وبعد ugu horeyntii ilaahay subxaana watacaala u mahad celinaynaa walaalow nimankii burcadiineedka ahaa shabaabka la dhahayay ayaa waxay suubiyeen shacabkii jubbooyinka degnaa ama deegaanada degnaa ayay maalmahan waxay ku suubiyeen dhac oo lawada ogyahay xoolahoodii ay ka qaateen geel dhan laba kun oo neef ayay dadkii deegaanka degnaa oo reebaadiyaha ahaa ayay nimanka ayaga ka dhaceen ciidanka dowlad goboleedka jubbaland laamihiisa amniga kala duwan ayaa dadkii shacabka u gurmaday dadkiina way laayeen laba kun oo neefna way qaateen dagaal ruux oo shacabka deegaankaas ku nool oo xoolaha lahaa ayay meeshaas ku direen ciidankana wuu gurmaday deegaano badan oo ayaga hadda gacanta ay ku hayn jireen oo ciidanka hadda ay la wareegeen iska horimaad ka dhacay saakay tuulada beerxaani oo magaalada kismaayo u jirto lixdan kilomitir iska horimaad ka dhacay saddex ninna waa ugu dilnay afar ninna waa uga dhaawacnay gacan ku-haynta tuuladan hadda annagaa ku hayno waxaan la wareegnoo kale tuulada lixdan kilomitir kismaayo eedana u jirto janaa cabdulla ladhaama birta dheer eedana waa la wareegnay ciidankeena hadda ku sugan tuulo ka shisheeso oo toddobaatan kilomitir kismaayo u jirto oo soo yaala dhaana ciidankeena ayaa loo wareegay gacan ku-haynteedana hadda ciidanka gacanta ku hayo annagaa joogno xoolihiina waa daba taaganahay insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa nimanka ayaga ilaahay subxaana watacala inuu gacmaheena ku cadaabayo insha allahu tacaala ummadda soomaaliyeed nimanka way dhibeen haddana dee shacabkii hanala ogaadaan ama inay nala ogaadaan way fiican tahay nimankan dowlad iyo ashkaas gaara waxay ataagayaan ma aha jiritaanka ummadda soomaaliyeed ee baabi'inaya waan gartay jiritaanka ummadda soomaaliyeed ay diidan yihiin waan gartay maxaa al-shabaab ku keenay inay weeraraan dadka deegaanadaas degan oo ay xoolahooda ka qaataan soo markii horeba lama wada deganayn deegaanka walaalo waxay waxaa taas keenayso shacabkii nimanka iyaga ahaa inay la shaqeeyaan ama ay wada shaqeeyaan shacabka way diideen wax lala shaqeeyana maaha dad horar ah oo dadka soomaaliyeed baabiinayaan afar labaatan saac qarax iyo dil iyo dadkii u geysanayaan wax lala shaqeyn kara ma aha aadana la shaqeyn kara ma jiro marka shacabkii way la shaqeyn waayeen kabacdina ataagay ku qaadeen shacabka degan meelaha al-shabaab ay ka taliyaan mudday ku soo hoos noolaayeen nabad ayay ku nool yihiin qofku siduu doona ha u dhigo ama dadka hala sunduleeyo ama wax kale ha loo sheego waxaan doonayaa waxa kiciyey shacabkan ee keenay inay la dagaan al-shabaab yacni al-shabaab hadday weerar ka geysto magaalooyin kooban sida kismaayo oo kale shacabku ma taasay ka dheedhiyeen baad leedahay oo ay ka gadoodeen oo ay bilaabeen inay al-shabaab kula dagaalamaan horta kismaayo waa meel amni ah soomaaliya meelaha ugu amni badan ay ka mid tahay wax dagaalo ka dhace ma jirto wax ay shabaab ay ka qaadi karaanna ma jirto qodobka koowaad waa taas qodobka labaad shacabka waa la caburiyey dhib badan nimanka u geysteen waxyaalaha dhibkay u geysteen shacabku kacdoon ka suubinaya waxaa ka mid ah waxaa suurtagal ah hal hal shaksiya laga yaabaa inuu toban neef oo geel lahaa toban oo ne toban neef oo geel ah maxaa ka go-a zako shareecada islaamka dad wada yaqaanaan nahay ummadda soomaaliyed waa wada culumo ummadda soomaaliyed waa muslimiin ah shareecada bartay waxa ka go-i karo toban neef oo geela zako waxa uga goyi karo maxay tahay aan isweydiino abaaraa dhacay hataa abaaraha u turi waayo dadka abaaraha ku dhacay imtixaanbaa ku dhacay dadkii roobkii walaayihiin maca daalika waxaa loogu sii daray colaad iyo kadayd iyo in dadki xoolahooda laga dhaco waan gartay marka waan fahmay dadku waxay ka gadoodeen zakadan laga qaadayo ay diidan yihiin su-aasheeda ugu dambaysa waxay tahay maamulka jubbaland awood ma u leeyahay inuu goobahaas sii joogo oo al-shabaab si ayna intan ugu soo noqonin ayna dadka u dhibaataynin awoodda horta waa si si allo waaye laakiin ciidanka dowlad goboleedka jubbaland khibrada u leeyahay inuu deegaanadaas joogo awoodna u leenahay inaan deegaanadaas joogno mana kasoo laabanayna hadduu ilahay raalli ka noqdo waxaan rajaynaynaa kooxda burcadiineedka hoggaankooda uga sarreeyo oo aan ognahay maalmaha inuu xanuun daran uu haayo in iyaga iyo kaas baan lasoo qaban doona hadduu ilahay raalli ka noqdo shacabka soomaaliyeed oo gobollada jubbooyinka ku noolna waxaan rajaynaynaa in maaragtay gumeysi dambe maaragtay aan ugu fiirsan doonin meel walba ay nimankaa joogaanna waa tegaynaa ma aha deegaanada hadda aan joogno inaan tagno aan kasoo laabana go-aankeena ma aha iyo hadafkeena waan joogaynaa waana degaynaa shacabkana ma kusoo laaban doonaan kuwaas ayaga ah laba bilood ka hor waxaan tagnay tuulada bira loo dhaho galbeedka magaalada kismaayo ah magaalada kismaayo u jirto konton iyo shan kilomitr ciidankeena wuu degan yahay waa deganahay waxaan rajaynaynaa kuwaasna sidaas iyo sidii horena inaan u joogi doono oo aan laaban doonin aan isku furi doono dhowdle kismaayo asmadooda kismaayo inaan isku furi doono hadduu ilaahay raalli ka noqdo meelo badan oo nimankaas ay joogaana waan tegaynaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo dagaalkana midkaas ku dhamaanaya ma aha ilaa deegaanada jubbaland laga waayo shaksi ka mid ah burcadiineedka shabaabka loo yaqaano kaasi wuxuu ahaa afhayeenka laamaha amniga ee maamulka jubbaland axmed maxamuud axmed carab oo khadka telefoonka ugu waramay maxamed cabdi sandheere
weli waxaad nagala socotaan voice of america warar ka imanaya gobolka hiiraan ayaa sheegaya in xoolo dhaqato fara badan oo kasoo cararaya abaarta ka jirta gobolada dhexe ee soomaaliya ay soo gaareen deegaano ku yaala gobolka hiiraan oo roob yari uu ka daay roob yari uu ka daay dadkan ayaa sheeganaya dhibaato xoogan oo kasoo gaartay abaarta iyo biyola-aanta ka dhalatay abaarahaasi wariyaha iyaga xuseen xasan dhaqane ayaa warbixinta kasoo diray magaalada beledweyn
dhibaatada laga dhaxlay xaaladda abaarta ee ka jirta qeybo dalka ka mid ah ayaa waxay ka dhigaysaa dadka reer miyiga ah iyo xoolahooduba kuwo aada u jilicsan xaaladda abaarta ayaa waxaa si weyn looga dareemay deegaanada puntland somalilan iyo gobolada koonfurta iyo bartamaha oo ay ku jiraan gado hiiraan galgaduud iyo jubbada hoose xilli roobaadka deyrta ayaa badanaa da-a bilaha oktoobar ilaa disembar sanadkan deegaano aan badneen ayaa roob laga helay iyadoo cimiladu ay aada u kululeyd gobollo badan oo waqooyiga ka xiga hiiraan ilaa afartii sano ee lasoo dhaafay roob ku filan dadka iyo duunyada kama di'in awr iyo dameero ayaa waxaa lagu soo raraa xoolaha aadka u jilicsan waxoogaa roob ah ayaa waxa uu ka da-ay inta u dhexaysa degmooyinka matabaan iyo maxaas ee gobolka hiiraan halkaas oo ay usoo naq raaceen xoolo dhaqato ka kala yimid in ka badan ilaa toddoba gobol gambadaan kasoo guura marka biyo guduud iyo tuula sarmaan ayaa kasoo guuray ilaa dhabar halkaas cid kasoo guuray markii hore baabuur baan ku guuray sonahaa balanbal baan tagnay mar labaad baa misana saas usoo guuro waddadaan ma ogtahay waxaan is yidhi adduunka idinkoona dad xaggaa martaan waa idinku leexad baabuurta marka siddeed boqol oo lacagaha luugkii qaateen marka toddoba boqol bay qaateen adugu bishaan waasbil baan soo guuranaa ciddu hadda maaragtay baabuurtu marka ay soo qaaday mid walba waxay soconaysay duu habeen iyo maalin iyo habeen iyo maalin abaarta ay saamaysay waxaa weeye geeli iyo arigii wax badan baa ka baxay arigu hadda mid baabuurka ku baktiyey iyo mid dhex looga soo kacay qoyska ugu yar ilaa konton neef waa ka baxday ilaa boqol neef ilaa boqol iyo konton boqol wax xoolo badan baa baxay aniga magacayga axmed ibraahim baa la yidhi waxaana ka soo guuray cadaado waxaan nahay dadkaas daadsanood aragteen jidka xagga iyo xagga midhaa waad u qaadeen meesha waxaan ugu nimid biyola'aan waxaan ugu nimid awel naqbaa naloo sheegay naqaana ku biyadayn meel oo ilaahay xaalkeeda og yahay bay naga maraysa magaalo iyo rag iyo dawlad midna kama warqabno lilaahi waa inaa ilaahay raaj wax ilaahay aan ahayno xisaabi karaa lama arko haddeerna wixii baabuurta la soo saaray mindaa jidka waa ku aragteen waxa daadsan dawlad iyo ilaahayba waa u baahnay dawlad war naga bixiso waxna tarta iyo rabbiba waa u baahanna haddaad niman nimankaa ka socda tihiin si noo gala muumin maxamed xalane guddoomiyaha degmada maxaas oo dadka abaarta kasoo hayaamay ay ku sugan yihiin ayaa waxa uu sheegay in raxmadda alle haddii aanu isu soo raacin biyaha iyo daaqa deegaanka laga heli karo xilligan ay gabaabsi noqon doonaan tirada dadka iyo xoolaha yimid darteed ilaahay noo soo kordhiyo culays hay-ada hana saaran meelo kala duwanaa laga yimiday sidaa hadday kusii socdo hadda ilaahay khayr aan ka rajaynayna laakiin xaalad adagaa lagu jiraa wakti dhow isbuuc ka hor biyuhu waxay ahaayeen intaana saddexdeeday ahaan marka hadda dadku kale meelo kala duwan oo ku yimid gobollo kala duwan oo ku yimid gaargalgududu ka yimid kuwa mudug oo ka yimid kuwa shabeellada hoose ka yimid kuwa shabeellada dhexe ka yimid meelo kala duwanaa laga yimid waa waktigii ugu horeyda oon arko dunida intaan joogay dad intaan la eg oo deegaanahoo meel isla soo dego xuseen xasan dhaqane qubanaha v o a beledweyne
warbixintaasi xuseen xasan dhaqanan iyadoo maqal iyo muuqaala qubnaha ayaad ku daawan doontaan halkaad naga dhegaysanaysaana waa v o e washington muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa somalilan ka jiray sicir barar saameyn ku yeeshay nolosha dadka kaasi oo keenay in ganacsiyada qaarkood ay xidhmaan islamarkaana maceeshada daruuriga ah sida cuntada ay dadka qaarkood awoodi kari waayaan inay iibsadaan wariyaha v o eda ee magaalada hargeysa barkhad maxamuud kaariye ayaa warbixintan ku eegaya saameynta sicir bararka uu ku yeeshay nolosha bulshada walow sicir bararkani marar horeba ka dhacay somalilan haddana wakhtigan saameynta uu ku yeeshay bulshada way ka gedisan tahay kuwii hore waxaana dad badan oo ka mida bulshada oo aan wax ka weydiiya ay ii sheegeen in wakhtigan uu kusoo beegmay abaaro baahay oo dalka ka jira iyo saameynta ganacsigii xoolaha uu aada u socod yaray uu ku yeeshay nolosha dadkii ku xidhnaa bulshada danyarta ayaa inta badan sicir bararkani saameyn adag ku yeeshay noloshooda hooyadani waa hooyo ka mid ah bulshada uu sicir bararku saameeyey ku dhaqan hargeysa waxay warbaahinta uga warantay xaalkooda gabadh askari baanay anugu lix baa iskoolka ii dhigtaa lix boqoloo kun weeyaan lixdii boqol ee kun guri kiraa baan galaa dawladdii guri imay dhisin meel imay gelinin toddobadii carruurahaabaa laygu soo eriyey markii laydhi bushaarkii waa wada doolar xaggeen geeya ganacsiga yaryari waxa uu ka mid yahay waxyaabaha inta badan bulshada ku dhaqan hargeysa iyo magaalooyinka kale ee dalku ay ku tiirsan yihiin kuwaasoo siyaabo kala duwan uga dheefa dhaqdhaqaaqa ganacsi ee socda taasoo suuqa hortahay in badan ka caawiyo hase haatee sixir bararka dalka ka jira waxa uu keenay in tiro badan oo ganacsigaasi ka mid ahi ay meesha ka baxaan oo albaabada loo laabo sida uu ii sheegay cabdifataax xaw axmed oo ah guddoomiyaha ururka ay ku bohoobeen ganacsatada khudaarta ee iidaan booska yar ee suuqa ka furan waxaa laga yaabaa in laga biiliyo labaatan qof oo muxuu hayay guri ku nool kadib waxaa dhacday in muddooyinkan ugu dambeeyey markii ay dhaceen sixir bararka doolarka maraykanku maadaama iyagu kaash wax ku iibiyaan marka ay ula tagaan bakhaaradii iyo goobihii ganacsigu ka socday waxaa la odhanayaa soo qaad lacag doolara muddooyinkan ugu dambeeyey intii ganacsi ka kacday suuqa waxaa lagu qiyaasayaa markay tahay kuwa gogasha dhigta ee gogasha dhulka dhigta ee ku shuba maalintaasi qoyaanka iyo khudaarta waxa ay ka kooban yihiin dad lagu qiyaasay ilaa siddeetan sagaashan waan ku qiyaasaynaa dadka meheradahoogii daarta ahaa ee guriga ahaa ee ganacsigii furaa albaabada markuu u furo markay maalin walba khasaara uu ku dhaco waxaa sabab noqotay inuu qofka deymoobo lacag badan lagu yeesho meheraddii gamcaa uu ka qaado u xidho wax allaala walaahi dadku waxay taaganyihin xaaladii ugu adkayd dhibaatadan gebi ahaan qudrada qura kuma koobna way wada qabaan kuwa dharka iibiya kuwa shaaha ka ganacsada kuwa muxuu ahaye bakhaarada hayste dhex jooga gebi ahaan ganacsiga suuqa waaheen iyo suuqyada dalka ka socdaa way wada qabaan dhibaatadan annagana damqatay ee xanuunkana haysta midda kale aan kugu dara barkhada iyo dhibaatada kalean sii haysta waxa weeye iyada oo dadkii ganacsigii wax allaale wax kala xadaynaya haba yaraatee aanay jirin dadka ka ganacsada iskubedelka lacagta ayaa iyana dadka qaarkood eedda saaraan kuwaasoo ku dooda inay qayb ka yihiin qiimaha shilinka ee hoos u dhacay waxaan arrintaasi wax ka weydiiyey dayib cumar nuux oo ka mid ah sariflayaasha ka ganacsada iskubedelka lacagaha qalaad iyo shilinka sarifka lacagta waxaa kiciyey doolarkii baa yaraaday dalkan aynu joognaana inuu doolar isticmaalo muu damcay oo markii hore somaliland wax lagu iibsan jiray imika wax kastoo aad iibsanayso doolar baa lagu iibsanaya doolarkaa lagu iibsanaya doolarku wuu yaraaday wuxuu ku yaraaday xoolihiina ma socdaan iminka oo ariga wuu istaagay barkadow annaga lafteedu khasaarana u keenaa iminka maalintii dhaweyda uu bahal kacay oo kale sariflaasha khasaare aad u fara badan baa ku yimi ninka toban kun oo doolar iibsaday ee kaash soo qaatay ee siistay lix boqol toddoba boqol iyo toddobaatan sideed boqol iyo tegashan iyo labaatan khasaare ma ku yimi haddii cid waliba khasaarayso waayo cidda waxaan saamaynta ku leh horta doolarku wuxuu ku kacaya marka doolar la waayo dadku shilinka isticmaalaan weeye oo qof kastoo wax iibinaya uu somalilan wax ku iibiyo oo doorkaas inaga yaraado mooyaane baalkaas istaagi maayo geesta kale mas-uuliyiinta baanka dhexe ee dalka ayaa sheegay inay tallaabo qaadeen sida ay qiimaha shilinka u ilaalin lahaayeen waa kan guddoomiyaha baanka dhexe ee somalilan maxamed cabdi ibraahim oo warbaahinta la hadlay waxaan isla garannay in aanu qaadno tallaabo uu shilinku kor ugu kacayo doolarkan aanu hoos ugu dhigayno sidaa darteed waxa uu ahaa mar daraato siddeed kun iyo laba boqol ayuu ahaa suuqa xoog u gallay lacag fara badanna aanu ka soo xaraynay lacag badanna oo dollarana aanu gelinay waxa uu gaadhay toddoba kun iyo siddeed boqol kalana hadhi mayno waannu wadaynaa ilaa iyo intuu gaadhayo heer macquul ah oo ay labada dhamba raalli ka yihiin waayo lafahaantiisa hadduu dee baalku doolarka hoos sii dhaca haddana maciishada kale ay nagu kacaysa sida dhibaatooyinka kale ee bulshada noloshooda taabta ee soo noqnoqday ee abaaruhu ka mid yihiin ayaa sicir bararkuna noqday mid ku soo noqnoqda bulshada haddaba guddoomiyaha ganacsatada khudaarta ee iidaan cabdifataax axmed ayaa sheegay in fariintan ay u gudbinayaan dowladda xukuumadda madaxweynaha somalilan waxaanu ka codsan inuu madaxweynu dadkan xaalkooda hoosa soo eego laakiinse waxaad arkaysaa iyada oo ay ku jiraan nolol kale oo iyadoo abaarahaas iyo dhibaatada iyo sixir bararka iyo hawsha adagee dadkii danyartaa haysataa aad haddana moodo inay meelaha qaarna dhaalada waaweynna ka socdaan cambain macaarad iyo maxaafadba waxay ku jiraan cambain laakiinse annagu macaaradka maanu dooran macaaradku waxa weeyaan xilliga uu soo gaadho ha la ogaado laakiinse annagu dadka aanu hoos taagannahay ee aanu xukunkooda iyo muxuu ahaayey aakhirana ilaahay noo soo qabanaya waxa weeyaan xukuumadda somalilan iyo madaxweynahan codkayga siinay barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
waa hagaag haatana waa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa inoo daadihinaya ibraahim xasan daandure iyo falastiin axmed iimaan
waa mar kale iyo barnaamijkeenna xiisaada ee hambalyada iyo heesaha ibraahim haye warqadda ugu horreysa waa tahay falastiin haddaa ugu sarreexda dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo muumino axmed maxamed xaamud iyo aabe cabdiraxmaan cali xaydar iyo waxa ay yidhaahdeen maxamed cabdiraxmaan cali xaydar iyo caddey cabdiraxmaan cali xaydar iyo xabiibo cabdiraxmaan cali xaydar iyo maxamed axmed maxamed iyo waxay yidhaahdeen abtiyaal axmed maxamed xaamud iyo xasan macalin cumar fiidle iyo waxay yidhaahdeen cadde cabdulaahi ibraahim iyo maxamed madkhayr macalin iyo waxay yidhahdeen abti axmed madkhayr macalin iyo abti yuusuf mustaf ibraahim master baris ku magac dheer iyo adeer ibraahim cabdi isaaq iyo adeer maxamed cabdi isaaq iyo waxay yidhahdeen eedooyin xaliimo cabdi isaaq iyo caddey cabdi isaaq dhammaana dadkaasi waxay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda qaarkood waxayna jecel yihiin inay taaniyad iyo halkanba ay salaan uga diraan aabe cabdulaahi cabdi isxaaq iyo waxa ay yidhaahdeen hooyo faadumo cabdiraxmaan cali xaydar oo wiil ugu dhashay muqdisho gaar ahaan degmada waaberi wiilkaasna waxaa loo bixiyey cabdiraxmaan cabdulaahi waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggeena waxaan leenahay allah ka dhigo wiilkaasi kii soo barbaara oo dadkiisa iyo dalkiisa iyo waalidkiiba anfaca
aamiin ayaanu leenahay ibraahim warqadana ibraahim waxay naga soo gaartay qunsulka safaaradda jabuuti ee washington waa saaxiibkan ciise daahir buraale iyo xaaskiisa fawsiye axmed cabane iyo caruurtooda ceeleeye ciise daahir iyo caafi ciise daahir iyo cabane ciise daahir iyo cawo ayaan ciise daahir iyo fadxiya axmed cabane waxay dhammaantood hambalyo u dirayaan ismaaciil siciid dawaale iyo ileeye ismaaciil geedde xareed oo dhowaan ku aqalgalay dalka jabuuti isku waara ubad kheyr qaba kala hela ayaanu leenahay warqada xigta ibraahim dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray doctor cabdirasaaq cali yuunis iyo hooyo faadumo jaamac iyo ruuma cali iyo waxay yidhaahdeen maxamed cali iyo mubaarak cali iyo cabdirasaaq cali iyo zamzam axmed bilow iyo isbahaan axmed bilow iyo reer axmed fareer iyo waxay yidhahdeen cabdi goosaar iyo zahro goodir iyo sheekh ibraahim iyo dhammaanba asxaabta waxaana ay joogaan beledweyne jalalaksi jowhar muqdisho iyo waxay yidhaahdeen buulamareer iyo barawe waxaana ay jecel yihiin inay taaniyad hawada ay u marayaan leylo axmed fareer iyo barre cabdulaahi maxamed oo arooskoodu uu ka qabsoomay magaalada beledweyne waxaana ay leeyihiin arooskiina aamin allaha idinka dhigo kuwii bashbash iyo barwaaqo iyo guur raaxa badan noloshooda ku qaata aamiin ayaanu leenahay haye ibraahim bal heesta xigta
weynaha waxaad weydistaan ha ka waayina wada noolaadoo nabad waa codka macaan ee fanaanka
weynaha waxaad weydiisataan haka waayinin weynaha waxaad weydiisataan haka waayinin wada nolaad noolaado nabad ku waara wada noolaado nabad ku waara wada noolaado nabad ku waara wada noolaado nabad ku waara anaguna watiin ducaawafi ayaan idiin wadne ayaadaha waxyigayaan idiin wadne waynaa idinkaye anaguna watiin ducaawafi ayaan idiin wadne ayaadaha waxyigayaan idiin wadne waynaa idinkaye waynaha waxaad weydiisataan haka waayinin weynaha waxaad weydiisataan haka waayinin wada noolaado nabad ku waara wada nabad ku
haye duco waa ku Waa- dhammaatay heestan soo maha ibraahim waa hagaaga wada noolaada iyo codkii shay mira dacar haddaan intaasi ka gudubno dhankii dhambaalada ayaan falastiin ay dib ugu noqonaynaa haye warqadan waxay naga soo gaarta abaaye faadumo bashiir cabdiraxmaan iyo abaaye deeqo bashiir cabdiraxmaan iyo safiyo bashiir cabdiraxmaan iyo kaafi bashiir cabdiraxmaan iyo adeer xasan cabdiraxmaan maxamuud iyo waa adeerayaal cali cabdiraxmaan maxamuud iyo cabdulaahi cabdiraxmaan maxamuud iyo beriya cabdiraxmaan maxamuud iyo waa eedooyinkii haddana fardowse cabdiraxmaan maxamuud iyo xabiibo cabdiraxmaan maxamuud iyo hindi cabdiraxmaan maxamuud haddana cab- adeeradiiaan kusoo noqonay waa cabdiqaadir jimcaale xalana xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo bare jimcaale xalana xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo duraan jimcaale xalana xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo daahir jimcaale xalane xaaskiisa iyo caruurtiisa waa dhankii eedooyinka haddana nuuro jimcaale xalane saygeeda iyo caruurteeda xaawo jimcaale xalane saygeeda iyo caruurteeda iyo xalwo jimcaale xalane saygeeda iyo caruurteeda iyo xamdi jimcaale xalane saygeeda iyo caruurteeda cibaado jimcaale xalane saygeeda iyo caruurteeda iyo aamine maxamuud shidane iyo hindi maxamuud shidane nasteexa maxamuud shidane xaawo maxamuud shidane cabdulaahi warsame rooble shucayb maxamed cali leyla nuur cilmi dhammaan dadkaasoo kala jooga dunida dacaladooda waxa ay tahniyad aroos u marinayaan lamaanaha aan kala dhicin ee dunida iska calmada bay yidhaahdeen maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo gaclis idiisa nasteexa cali maxamuud oo arooskooda uu ka dhacay magaalada dhuusamareeb gaar ahaana xaafada dayax taariikhdu markay ahayd bishan diseembar sideedeedii labada kun iyo lix iyo tobanka ducaduna waa xaggiina ayay leeyihiin isku waara ubad qeyr qaba kala hela ayaanu leenahay ibraahim haye waa hagaag falastiin waxaa noo baaqaysaa waxaa noo baaqaya dhambaalkana hooyo ijaabo macalin cali cusmaan iyo caruurtiisa iyo shaafi maxamed iyo xaawo cusmaan iyo caruurtooda cabdulaahi firdowsa cabdifataax cabdixakiin sacdiye iyo suweyda nuur cusmaan iyo marwadiisa seynab cabdiraxmaan cabdiraxmaan cusmaan iyo marwadiisa xabiibo bare iyo wiilkooda cabdikariin cadde maxamed cusmaan cabdulaahi cusmaan waxaa dhammaantoodna ay kala joogaan kenya maraykanka sweden soomaaliya iyo sacuudi arabiya waxaana ay taaniid kale iyo laaba gaarsiinayaan doctor xasan cusmaan iyo waxay yidhaahdeen yasmiin cabdiraxmaan oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaana ay leeyihiin ah, noqda kuwii isku waara ee bana uu kala siiyo ubad qayrqaba aamin ayaa lanahay haye ibraahim kaalmihii suugaanta xaggii suugaanta iyo heesaadaan ku noqono damcay adaa ahee ku daymaaye dusheedaan ku saar ahaa dusha ma isaare durdur soo da-aayaad aheyd daaftii maraayo doob oo carfoonaya deg deg uga soo baxaayay leedahay awees khamiis iyo fanaanada luul jeelaani cali
ha iiga soo daahine dawlaay ha soo daahine ha iiga soo daahine dawlaay ha soo daahine
deeqsada daruur soo da'ayso dal iyo duur oo lagu deeqsadaad ii ahayd ku doonay damacey adaa ahayd ii ahayd ku doonay damacey adaa ahayd dadaalkaad yaamaaya ku daymaaye dahabley dushaydan ku saara dadaalkaad yaamaaya dahabley dushaydan ku saara duul oo diraayaa jire dadka soo diraayaa jire duul oo diraayaa jire dadka soo diraayaa jire waa kaa digaaye kadareemanaave ha ilduufine waa kaa digaaye kadareemanaave ha ilduufine daarkuu dhisaan rabaa dayaxdey ahaadida daarkuu dhisaan rabaa dayaxdey ahaadide dadaalkaad yaamaya ku daymaaye dahabley dushaydan ku saara dadaalkaad yaamaya
waxaan filayaa dad badan heestaasi dahabooy inay ka heleen madaxan ay u ruxeen dhankii dhambaalada haddii aan ku noqonno waxaa noo baaqaya oo dhambaalkan aan ka helay falastiin aabe maxamed mukhtaar yuusuf iyo hooyo nuurto maxamed maxamuud iyo hooyo luul aadan xuseen iyo nafiiso maxamed mukhtaar iyo cabdiqaadir maxamed mukhtaar iyo waxay yidhahdeen cabdixaafid maxamed mukhtaar iyo duniyo mukhtaar yuusuf iyo sacdiye maxamed mukhtaar iyo hodan xasan cabdulaahi iyo doctores xaawo cabdicadde iyo abshir axmed cusmaan iyo waxay yidhahdeen caasho axmed cusmaan iyo jamaal axmed cusmaan iyo mulki cabdulle cabdiraxmaan iyo ayaan axmed cusmaan waxaana ay taaniye jecel yihiin inay u diraan muxidiin axmed cusmaan iyo waxay yidhaahdeen nasro maxamed mukhtaar oo bishani gabar ay ugu dhalata bay yidhahdeen magaalada muqdisho gabadhaasina waxaa loo bixiyey ayaan muxudiin axmed waxaanay leeyihiin ayaa soo weynaw noqotay waalidkeed iyo dadkeeda iyo dalkeeda manfacda warqadana waxay naga soo gaartay ifraax maxamed cabdi iyo sacdiye ibraahim guuleed iyo abyan jaamac cali iyo nimco maxamed cali sahra aadan cali sacdiye xuseen bare maxamed cali asad cilmi afka xaaji loo yaqaanay iyo xasan cabdulaahi iyo cali xaaji axmed faarax baabajey iyo maxamuud lafageri iyo axmed afguumbe dhammaan dadkaasoo kala jooga daafaha dunida waxay tahniyad hawada u marinayaan arooskaiyo aroosada bay yidhaahdeen waa iftiin xasan caliyow oo ku magac dheer boqolaay iyo maryan maxamed cali oo arooskooda uu ka dhacay magaalada mandheera waxay leeyihiin noqda kuwa isku waara ubad qeyr qabana kala hela aamiin aamin ayaan leenahay xaggii heesaha ayaan falastiin dib ugu noqonaynaa ifafaalo guursow oori kumaan helin sow ulashadeydii unug caashiq may noqon sow ubaxaan beeray is afgarad ma uu dhalin sow riixaan udgoon aqalkii kumaan shidin carafta iyo udgoonka ay falastiin waa heestii ifafaalo guur iyo codka macaan ee cabdirasaaq gaado
ifafala guursow oori kuma helin dawlashadaydii unug caashiq may noqon ifafala guursow oori kuma helin dawlashadaydii unug caashiq may noqon Uu ubaxaan beeray isafgarad ma uu dhalin soo ubaxaan beeray isafgarad ma uu dhalin soo ugu heshay la xidho maan oran soo ubaxaan beeray isafgarad ma uu dhalin soo ubaxaan beeray isafgarad ma uu dhalin soo ugu heshay la xidho maan oran sawre xaanudgoon aqalkaygii kuma shubin sawre xaanudgoon aqalkaygii kuma shubin sow aayadaha qur-aanka akhriskoodii man badin xaanudgoon aqalkaygii kuma shubin sowre xaanudgoon aqalkaygii kuma shubin sow aayadaha qur-aanka akhriskoodii man badin kuma idlayn sow anfacii la cunay dadki kuma idlayn sow aroos ay dunidu wada ammaantay mandhigin mandhigin mandhigin anfacii la cunay dadki kuma idlayn sow soo anfacii la cunay dhabki kuma idilayn sawaaraas ay dunidu wada ammaantay mandhigin mandhigin mandhigin sowta anegmaday rabbi edi ma noqon sowahelu khayr asalkeedii may noqon sawaraysaan qura afka kama tiraade sawaraysaan qura afka kama tiraade sowta anegmaday rabbi edi ma noqon sawahelu khayr asalkeedii may noqon sawaraysaan qura afka kama tiraahdo sawaraysaan qura afka kama tiraahdo Suu anfacii la cunay dadkii kuma idilayn suu anfacii la cunay dadkii kuma idilayn sawarees ay dunidu wada ammaantay mandhigin mandhigin mandhigin suu anfacii la cunay dadkii kuma idilayn suu anfacii la cunay dadkii kuma idilayn sawarees ay dunidu wada ammaantay mandhigin mandhigin mandhigin sowta anegmaday rabbi edi ma noqon sawahelu khayr asalkeedii may noqon sawaraysaan qura afka kama tiraado sawaraysaan qura afka kama tiraado sowta anegmaday rabbi edi ma noqon sawahelu khayr asalkeedii may noqon sawaraysaan qura afka kama tiraado sawaraysaan qura afka kama tiraado sow amarkaan faro in yar kuma hirgalo sow amarkaan faro in yar kuma hirgalo سوئد الوالدك دعاء ما أغريه سوئد الوالدك دعاء ما أغريه سوء أمركان فرو إن يركما هيرقالو سوء أمركان فرو إن يركما هيرقالو سوئد الوالدك ducaa uma aqriyo suu-id ilwaalidkeed ducaa uma aqriyo sawdubkaan muday ubad xalaalaha mawdhali sawdubkaan muday ubad xalaalaha mawdhali suu-idan ilaahay ayatiin kuma helin ayatiin kuma helin ayatiin kuma helin ayatiin kuma helin
haye ibraahim waa hagaag ifafaado guur iyo codkii cabdirasaaq gaadaco ayaan intaas kaga gudbaynaa dhankii dhambaalada falastiin adiga leewacay warqadan waxay naga soo gaartay hooyo madiine xaaji shoobe iyo adeer cabdi cabdulle maxamuud iyo caruurtiisa iyo adeer kale waxay yidhaahdeen axmed cabdulle maxamuud iyo caruurtiisa iyo daawud xaaji ciro yuusuf xaaji ciro iyo shariif xaaji ciro iyo maryan xaaji ciro saygeed iyo caruurteeda maxamed amiin xaaji ciro xaawo cirdaye sahre cirdaye saygeed iyo caruurteeda madiino maxamed cabdulle iyo caruurteeda dhammaan dadkaasi waxay tahniid dhalasho farxad la u dirayaan absalaad xaaji ciro iyo hooyo safiya cali oo wiil ugu dhashay toddobaadkan magaalada nairobi dalka kenya wiilkaasi waxaa loo bixiyey maahir salaad ducaduna waxay yidhaahdeen waa dhankiin waxay hees bay soo dalbadeen waxay leeyihiin heestuna waa naxariista ilaahay naxariista ilaahay nafluhu kama quusteen nabad iyo haddaan waa axmed bakaal cire iyo xamdi kuweyn hadda heestaasi idinma haynan laakiin heese aan ka dhicin ayaan idiin soo gudbin doonaa dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray cumar cali xarbi jaamac iyo cabdiraxmaan subayr iyo sayid cali sheekh aadan iyo aamino maxamuud sahal iyo diirshe maxamuud sahal iyo aadan muumin maxamuud iyo cabdulaahi idriis maxamuud iyo waxay yidhahdeen cusmaan muumin maxamuud iyo faadumo maxamuud sahal deeqo xasan nuur bare iyo cali xasan cusmaan caliyare iyo salaado axmed iyo sayid xuseen sheekh aadan hodan sheekh aadan iyo dhammaanba waxay yidhaahdeen bahda gaadiidleyda magaalada beledxaw waxaana dhammaantood ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda qaarkood dadkaasi waxaana ay jecel yihiin in ay hambalyo gaarsiiyaan cabdiraxmaan muumin maxamuud sahal iyo waxay yidhaahdeen hooyo muna cabdi waxayna dhammaantood jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan cabdiraxmaan muumin maxamuud iyo muna cabdi shukri oo wiil ugu dhashay beled xaaw waxaana ay leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey suheyb cabdiraxmaan waxaana leenahay bay yidhahdeen dhammaanteen suheybow soo barbaar noqo kii dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisaba anfaca iyo waalidkiiba aamin ayaan anaguna leenahay ibrahim haye kaalmihiis sugaanta gariire gariire alla gariire gabartan jeclaada iyo goosatee hilibkeedii gadoomiye malaacalwa ku dhammaan heestan waa cabdiqaadir mayow buulis
warqadan ibrahim waxay naga soo gaartay aaba axmed cabdibaasid xaaji aadan iyo hooyo dahabo maxamuud maxamed iyo qadar axmed cabdibaasid iyo cumar axmed cabdibaasid iyo haashim axmed cabdibaasid dhammaan qoyska reer maxamuud geeda qorow iyo aaba cali salaad xasan iyo hooyo farxiyo siciid iyo dhammaan reer salaad xasan waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan qaasim cali salaad iyo xabsa axmed cabdibaasid oo dhowaan wiil ugu dhashay gobolkan virginia wiilkaasi waxaa loo bixiyey suleymaan suleymaan soo barbaar ayaanu leenahay waayahay waxaa noo baaqaya dhambaalka inuu naga soo gaaray hooyo luul aadan xuseen iyo abshar axmed cusmaan iyo caashe axmed cusmaan iyo jamaal axmed cusmaan iyo ayaan axmed cusmaan iyo faa'iza cabdulaahi cusmaan iyo cabdinuur maxamed cabdi iyo yasmiin maxamed cabdi iyo cabdirashiid macalin isaaq waxaana ay hambalyo iyo heestan bay jecel yihiin inay hawad u marayaan aabe muxudiin axmed cusmaan iyo hooyo nasro maxamed mukhtaar oo gabadh ay ugu dhalatay bay yidhahdeen degmada xamar jajab ee magaalada muqdisho ducadana waa xaggeena gabadhaas waxaan leenahay allah ka dhigati soo weynaata oo dalkeeda iyo dadkeeda iyo waalidkeedba anfacda aamiin ayaanu leenahay kaalimihii suugaanta heestii ugu dambeysay ibraahim waxaan dhegeystayaashana u soo qabanaynaa qumanow heestaasi hore waxaa ugu luuqaysay ibraahim fanaanada aamina cabdulaahi xirsi waxaa dib ka soo qaaday gabadheeda hodan cabdiraxmaan qosol baan dibnaha furay qaybow aragtidaadee naftaa kuu qashuucday wadnahaaga sow qayb qumanow intaan degay qurmadii kamaan dhigan wada dhegeysano heestaasi ayaana ah gabagabo ah guud ahaan barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha tan intaan dib dambe ugu kulmi doonana waa ibraahim xasan daandurey iyo falastiin axmed iimaan oo halkan idinkaga soo jeediyey waxaana idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
waa tahay heestaasi macaan ayaa u dambaysay barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha waxaynala socodsiinayay oonu mahad celinaynaa falastiin axmed iimaan iyo ibraahim xasan daanduray aniga iyo sahre ciidla nuur oo idinla socodsiinaya idaacadda galabtana waxaanu idinku dhaafaynaa intaas iyo nabadgelyo
so qayb uman wawintonde